الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب كما قيل bal waxaan ku jirnay fasalkii xaggii marka la eego dee in ruuxii daalibka ahaa ee cilmi dalbayay kollay arrin kasta oo muhimoo la dalbaano waa wax dee isna tan u baahane inuu dadaalo himo sare yeesho oo labada arrimood waa dadaal uu dadaalayo himadiisu aada u sarraysa iyo muwaadabo taas buu ku gaadhi karaaye baltaa uu la yimaado umuurihii taa ku tacalluqsanaa isku boorinteediiyo wixii laba midka ahaa ayaa inoo socotay markaa wuxuu yidhi musanifku raximahu llahu tacaala fayaqtanibu wuxuu qaniimaysanayaa ka faa'iidaysanayaa macnaa waxa habboon oo dee mahuuraan u ah shaqsigii cilmi dalbayee doonayay inuu cilmigaasi u xasilo inuu ka faa'iidaysto wuxuu ka faa'iidaysan ayaama alxadaahati waa intaa uu dhalinyarada yahay intaa uu yar yahay intaa aanu weynaan taas bal inuu ayaamaha iyo waqtiyadaas ka faa'iidaysto waqtigaasi aanu ku dhaafin ee macno la-aan aanu kuba dhaafin wa cunfuwaana shabaabi kolley cunfuwaan iyaduna waa nuunteedu way fadxisan tahay oo waxaa kaloo dee waqtiyadan dhallinyaronimada bilowgeeda weliba cunfuwaanu shay shayga cunfuwaankiisu waa awaluhu ama shabaab ha noqdo ama wax kala haba noqotee taas baa la ydhaa bal haddaba waqtigaa uu isagu da-diisu ay yar tahay quwadiisi ay badan tahay fahmadiisiiyo xawaastiisi iyo madaarigtiisi ama quwooyinkiisa oo dhami dee kuwaa dhan ay yihiin ee ziyaadaya wax kastaba qaabiliyo ay u leeyihiin uu adkaysi u leeyahay inuu waqtigaa ka faa'iidaysto shaarixu waqtigan xadaasada wuxuu kaba dhigaa inuu yahay min cishriin ilaa arbaciin dee cishriinna waa ka horeynayabe laakiin ilaa afartan oo wixii ka dambeeya waxa weeye waxaa dhici karta awoodihiisu in iyo ama inay isdhimaan ama dee inuu waxyaalo kale u mashquul ku noqdo oo waxa weeye waqtigan dee intaa uu markuu weynaado san quwadiisii kaleba ay u daciifayso ayaa fahamkiisi iyo idraagii iyo xifdigii iyo waxyaalaha caynkaas oo dhamiba ay hoos ugu dhacayaan ay u daciifayaan kaa waqtiga wax la qabsado ee kolley wax lala yimaadee camalee wax la dhisee wax la bartaa kolley waa waqtigaa shabaabka si ay xafsa bintu siirin odhan jirtay calimada taabiciyadda ahayd imaamkii weynaa maxamed ibnu siriin ay walaalo ahaayeen iyocmalu macnaa iyadoo dhalinyarada la hadlaysa icmalu fa inama alcamalu fi waqti shabaab camal si kasta hadduu wax kastaba yahay camalka la qabto dowlada haddii la dhisiyo haddii waxyaalo kale lala imaniyo cilmi haddii la baraniyo cibaado waa waqtigaa dee shabaabka macnaha ujeedadu waqtigaas baa u habboon oo waqtiga aynu kaba faa'iidaysto bal dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii iqtanim khamsan qabla khamsin uu yidhi inaa shan ka faa'iidayso intaan dee shan kale horteed oo muqaabilkooda oo dhici karta sad tan ay wax kugu suurtogelayaan kuwan muqaabilkooda wixii kuu suurtogelayay inaanu kuu suurtogelin waa shabaabaka qabla haramika baa ku jirtay waa dhalinyaronimadaada waqtiga aada shabaabka tahay ka faa'iidayso waa furso dhaqsa kuu dhaafaysa ee hadday ku dhaaftona maba soo noqonaysee taa wax qabsa weeyo ka faa'iidayso barashadii imika aan ku jirnayna dee waqtigii la baran lahaa ama ruuxu kol hadduu weynaado horta dee waa mashquulayaayo imika waxa weeyaan qoys iyo waxyaalo kale iyo umuuro kale waa ku mashquulaya awooddiisna waa isdhimaysaa taasi waa laha maxaalam jaaxib adiibkii macruufka baa wuxuu odhan jiray atarjuu an takuna wa anta shaykhun kamaa qad kunta ayaama ashabaabi kadabadka nafsuka laysa sawbun dariisun kaljadiid min asiyaabi ma waxaad rajaynaysaa inaad noqoto adigoo oyade kamaa qad kunta ayaama shabaab waqtigii dhalinyarada sidaad ahayd oo kale deetuu leeyahay ka haddaad saa isleedahay oo taa rajaynayso kadabadka nafsuka laysa tawbun naftaadu been bay kuu sheegtaye ma aha maro dariisun ujeedad baaliya mare baaliya kaljadiidminataya mare baariyowday la mid maaha mare cusub la mid maaha dee waktigaa hore waad cusubta wax kasta way ku cusub yihiin caqligaagii fahamkaagii quwadaadii wax kasta laakiin markan kale dewaa waxaan oo dhanbi way isla wada daalayaan oo waa isla wada nuqsaamayaan taase haddaba waktigaas inuu ka faa'iidaysta weeye kama qiila si la yidhi biqadri lkadi tucdaa ma taruumu فمن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم بقدر الكد وشلينا أبيات كلين صارقنا بقدر الكد تكتسب المعالي تاسي مكانا وكل مشقة جهدك إيا حرصك إيا ددالك إيا كل ددالك أما جهدك الروح وده وحن كبحيه taa qadarkeed baa tucdaa la siiyaa ruux ama lagu siinaya adiga ma taruumu wixii aad doonaysay eed u qastaysay aad himilaadaada ahayd ama aad higsanaysay aada gaadhi faman raama ruuxa dalba taruumuna waa mudaariceydun raama yaruumuna bimacnaa dalabawe ruuxa isagu dalba almunaa waa dee almunaa jamcu munyatin weeye waa wixii uu ku tamaniyaya maqsuudkiisa waxbuu doonayaa inuu gaadhu meel doonayaa laylan yaquumu ee yaquumu laylan ruuxaasi wixii kama seexda weeye waa ku dadaalaayo dee waxa aad islahayd gaadheed higsanaysay asbaabteedaa lala yimaadaaye ruuxu hadduu wax dee ku doonayo laakiin anuu asbaabteedii la iman waa taa shalay aan soo arkayna waljunuunu funuunun inay nooc min aljunuun kaba mid tahay haddaba ruuxaasi laylan yaquumu dad ka dambaysa ee qaafiyadaa loo dambaysiiyey oo tan eh laylana loo soo hormariya ayay ku tacalluqaysaa faman raama almunaa ruuxa doona wixii uu maqsuudkiisa iyo dee ididiiradiisa ahay doonayo inuu gaadhaa yaquumu waa kacayaa laylan habeenkii oo kama seexanayo wa ayaama alxadaasati faktanimha ay waqtanib hanimayso ka faa'iidayso ayaama alxadaasati waa xadaasadaas ah bukhaari baanu kuba sugan yahay waana hadal cumar tafaqahuu qabla an tusawaduu wa ayaama alxadaasati xadaasada maalmaheeda iyo waqtiyadeeda faktanimhaa kaqanimayso ka faa'iidayso oo markaa dee wixii dee ku suurto gelay oo dhan waqtigaaseed qabsan karta la kaalay alaa ina alxadaasata xadaasada laa taduumu macnaa waa dhaqsay kuu dhaafaysaa haddii aanad intaa dhiman oo ilaahay cumriga kuu daayo waxaad arki un waqti ay kulof yar oo kula dhow dabadeed iyadoo waqtigiiba kaasi uu ku dhaafo shabaabnimadaasi ay kuba dhaaftay oo imaam axmed bay ka soo naqliyaan in iyadoo dee shabaabnimadan iyo la weydiiyo wuxunbaaba ku shabahay ka shay-in kaana fii kummi fasaqad shay aan gacanta ku haystay ama kumka igu jiray oo dhacay oo kale un macnaa ujeedadu muddo yar ayuunbuu haddana ku dhaafaya koladu ku dhaafana dee waxa maalinba wuxunbaa kaba sii dhici waqtigaasi iyaanay macnolaan kugu dhaafin laga yaabaa ruuxu isagoo laatan jira inuu dee markan la yidhi waa labaatan jir ilaa afartan jir la yidhaaho labaatan kalaa kuu dambeeyo ay la fog tahay labaatankaa kale may de haddaad ka faa'iidaysatood makansatona sax wixii waad makan waad ka faa'iidaysatay haddii kalena haddii aad sii noolaato muddo yar unbaa kula dhaafi naftayda waxaan kaba garanayo waxaan garanaya waa laga yaa labayo toddobaatanki bay ahayd walow mar horan aan aqrisay sheekii labaadan ka aqrisanaya riyaadu saalixiinka ayaaban aqrisanaynay oo kale dirna ba ahayd markaasaa waxaa dhacay markuu meelaha halkan uu baab uu dhigto in la ziyaada waa bilowgiyada kitaabka ama juska hore un marka kitaabka afarta juz ee daliilfaalixiinka loo qaybiyo si dee marka la aqrisanayo waqtiyada heer xeraa loogu qaybin jiray mid kastaba gaar loo khatimi jiray afar juz buu markaa kaba kooban yahay juska hore uguba yar waana tajzi'ada daliilfaalixiinku bay raaci jireen sian dee qur-aankaba afar qaybood ama dee tan fiqigeena afar qaybood mugaba dhigi jireen oo qayb kastaa kollay joogsigeeday lahayd marka la gaadho la dhameeyo waa la yar joogsan jiray si loo raacdayo bal markaasa waxaa baab istiyaad markaa dee camalka khayrka fi aakhir alcumr wuxuu soo qaataa baabka dee adilada usoo qaato kaba mid ah awalam nucaayadan awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara waja-akum nadiir marka aqwaalihii halkan kusoo aroorinaya ama taas ba ahayd lasoo aroorinaya idna waqtigan dadkii lagu canaananayo ee ama tacyiirba uguba sugan yahe la leeyahy waa ka faa'iidaysan weydeen miyaanaan idin cumri siin in lagu waantoobo ayaa barhkood baa muddadaas oo kale waxaa dee kuba fasira kuwa aad bay uba yaraayen inay afartan sanadood ay taho waktigan dee la leeyahay muddo dheer baad haysatay haddaad intaa dee cibaadaysan weyday wixii ilaahay kuu dhaweeyey aada la iman weyda ujeeddadu cudurdaar ma lihid afartan bay barhkood ay yidhaaheen dee kuwana lixdan bay yidhaaheen oo xadiidkii dee waxa weeyaan acdar allahu ila mri'in waxa weyan akhara ajarahu amaam dee waxa weyan sitiina sana iyo kaa iyagoo daliishanaya bal hadda waxaa leeyahay markaa afartankii oo kale afartankii ayaa dee way ilo dheereed berigaasoo dee waan yaro laga yaaba waan yaraa oo lahaa dee afartan sanadood muddo dheer oo dee waxaweye muddo ku dhow labaiyo labaatan ama saddexiyo labaatan sanadood ayaaba ku hadhay taas de maantana intii iyo in laba laabkeed baaba laga yaabo inaan soo dhaafay oo waktigaa ila foga in lahaa afartan way dhaarta waan fogeysan waxaan is leeyahay muddo dheer ayaaba dee kaaga hadhay waktigan laysku canaananayo ama la leeyahay waad waktigaa cumrigaas dee adaa iska dayacay ee cid ha canaanana naftaada canaanano intaasaa lagu siiyey muddada cumrigaa lagu siiyey bal haddaan lixdan laga dhigin waktigaasaan leeyahay anigu dee way ila dheerayd maantana iyadoon intii dee labalaabkeedii markaa lasoo dhaafay waktiga waa intii laban laabkeed waktigii aan fogeysanayay aan soo dhaafay haddana dee waktigaa hore maalintan kitaabka waxaa laga yaaba imika inuu ila dhow yahay oo siduu igu dhaafayba dee taa ila dhowdahay iyadoo dee wakti dheer iskaba noqonayso bal markaa waxaan leeyahay ujeedadu waktigaad haysato kuma joogayo habeenkan iyo maalintani way soconayaan ama haddaad adigu hurudo haddii aad dee waxa weeyaan meelaha ka sheekaynayso haddaad wax qabsanayso haddaad wax cunayso iyagu way socdaanan waa wakti aan joogsanayn xarakadu xataa markaan hurudno laynooma joojinayo waktigii uu socdaa unoo muddadii way ku dhaafaysaa markaa ruuxii dee haddii uu ka faa'idaysto fursadaasna waxa weeye waa sax hadduu kaba faa'idaysan waayena waa wakti khasaaroon dib ugu soo noqonayno dee waxa weeyaan alwaqt aladi talhu fiihi hayruka yabdi majdahu fiihi waa xikmo kollay ama kelimo yaroo ama cibaaro yaroo fiican oo waktiga aad ku ciyaarayso ee macnala-aanta kuu dhaafaysa waa waktiga kayrkaana majdigiisa uu ku dhisayo dadku wakti keliya un bay wada haystaan ruuxa meel kasta gaadhay ama heer kasta gaadhay dee ama ha noqoto aqoon diinada ama aqoon kale ama waxyaalo iyo kan isagu halkii un fadhiyaa waktigoodu isku mid unbu ahaa ee midna waktigii unbu ka faa'iidaystay midna waktigii unbu dayacay wax kale ma jiraan waktigu waa in baa la wada haystaa kaa isagu waxa weeyaan dee raggaan laba yaabane iyagoo duruuf kale kuba noolaa haddana inooga tegay dhaxalkaasiyo waxaynaan aqriiba karin iska daabal inaan fahamnayo inaan qorno toona iskaba daaye iyo ka waxa weeyaan inagu isku wakti un bay nahay ee arrinku waxa weeyaan waa waktigoo la nidaamsado iyo dadaalkaasun weeye iyo faa'iidaysta waktigii laga faa'iidaysto ka wuxuu yidhi si aan loogu qaadan dee ruuxu inuu waktigiisii oo dhanba uu jaanibkan kuba bixiyo oo hurdo ka tago oo cunto ka tago o wax kasta kaba tago ruuxaasna isa meel ma gaadhayo berita ayuunbay waxyaalo ayay kuba iman oo taa kuma wadayo arrintu waxa weeye dadaal waktiga ayay ka faa'iidayso laakiin naftiina dee xadigeedii raaxo ay waxani uu ku daa'imi karayay inuu laba yimaado weeye arrinkaa uu isukan miisaamaya ayaa wuxuu uhi walaa yuujidu ma dhibayo oo ma daalinayo nafsahu naftiisa macnaha la dee laa yudkilu calayha aljahd juhdan ama jahdan waa mashaqo jintan iska falxisane waa mashaqo iyo dhib taas kuma daalinayo naftiisii walaa yudcifu ma daciifinayo annafsa naftiina xataa yanqadi can alcamali ilaa ay dhacdo ruuxu hadduu habeenna seexan waayo maalin oo dhanna tad u taagnaado bil iyo laba iyo saddex ama sanad iyo laba iyo saddex markuu saa ku wada marka dambe uu fadhiisanayaaba oo waxaan laynoogu diidaya cibaadada naftii in la dee wax aanay qaadi karahayn laguma xambaaro waayo hadhow waana daa'imi karahayn dhexdaad ku go-aysa ad fadhiisanaysaa haddaba naftiisiina ma daciifinayo xataa yanqadica ilaa ay dhacdo marka dambe inuu kaba go-o can ilcamali camalkii bal yastacmilu wuxuu isticmaalayaa alrifqa dhimrin iyo ta'anii taas fi dalika umuuraha iyo madkuurka xagga iqtinaamkaas iyo camalka iyo jiddiga warifqu rifqigu waa dhimrin iyo si debacsan oo ludfi uu kuba sugan yahay taas rifqigu aslun cadiimun asli wey weeye fi jamiic alashyaa oo xaggii waa guud ahaan cibaado hadday tahay iyo hawlihii kaleba hadday tahay rifqigu si kastaba shay kastaba asal muhima oo qiimo badan ayuu yaho wuxuu ishaarayaa axaadiistii kala duwanayda halkan rifqiga kuba timiyo waxaa kaba mida xadiida saxiixayn kuba sugan oo caaisho xadiidkeeda oo marfuuca rasuulku inuu yihi ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa fi lamri kullih ilaahay waa rafiiq rifqigana waa jeceliyay umuuraha oo dhan xadiidka loo muslim kuba sugan oo xadiid caaisho uuna ayaa isna wuxuu ahaa ina arifqa laa yakunu fii shayin ilaa zaana walaa yunzacu min shayin ilaa shaana macnaa rifqiga wixii hadduu wax ku sugnaado wixii qurux iyo u yeelaa haddii rifqigii laga siibo dee cufi baa meeshii imanaya shiddaa imanaysana wixii uu fool xumeeyaa isna saxiixa muslim buu ku sugan yahay alfaado kalena xadiidku ama riwaayaad kaleo xadiidkaa caayishiina waa jiraan bal taas buu leeyahy qaala sala allahu alayh calayhi asalaatu wasalaam alaa ina hada addiina matiinun faawqiluu fiihi birifqin walaa tubagid ilaa nafsika cibaadat allahi tacaala faina almunbata laa ardan qadaca walaa dahran abqa bal xadiidka laqabadiisa oo iyada inoo dambayso horta xadiidkani riwaayaad iyo duruq buu leeyahay bal qeyb kaba midina xagga hoose raqamka haamishka waata inoogu sugan oo in alfaadihiisa dee markaa xataa wixii aan halkan kuma sugnayn ee kutubta qaarkood inooguma sugnaana waabay jiraan marka xadiidku xadiid caaisha iyo ama jaabir iyana waa laga wariyay walow taasi ikhtilaaf raawi ay tahay xadiid cabdullaahi bni camrin oo macnaha ku yimi oo bayhaqile iyo ziyaado xagga hoose ku suganna way jirtaayo bal derajadiisna xagga hoose ay ku xusan tahay xadiid anasoo isagu kaba koobane ina hada diina matiinun fa uqiluu fiihi birifqin oo dee la taxsiiniyo ama sanadkiisa marka la egaa iyo shawaahidiisa uu xasan ay tahayna bal waxa weeyaan way kuba sugan tahay adigu bal kalaam baa idinku sugan a aqrii kartaan eegan kartaan xadiidka alfaadihiisan iyo duruqdiisa qayba ama markaa iyo kutubta uu ku sugan yahay qaybo kaba mid ah markaa barhkoodna marka la eego alfaada haddaanu sidan dhan aanu dee waxa weeyaan aanu isu wada raacina dee qaybo kaba mida kollay culimo qaarkood baa taxsiiniyey waanata ciddii taxsiinisay iyo wixii kalaamkoodu xagga hoose inooguma sugan yahay marka waxa weya alaa hooyay ina hada diina diinkani matiinu waa ku adag waa muxkam dee kaa sugan oo dee ilaahay baa xaggiisii kaba soo dejiyo waa kaa adagee muxkamkaa ruux kastoo isku diida walan yushaada diina axadun ilaa kalaba si rasuulku yidhi ruuxa isdhaha bal dee diintii oo dhan wada dhammeeyo iskuba adkee marka dambe diinkii unbaaba kaba qaalib noqda ee fa awqiluu gala fiihi birifqin si dabacsan dhimirsi adu dabacsanaan oo xaggii ay cibaado tahay haddee wixii kalaba tahay macnaa adigu rifqi iyo dabacsanaan iyo xag aydaan naftiisa bal matalan guluw iyo tanaduc aydaan kulaba imantaa u gala walaa tubaqid shaksi yahow ha nicin oo ha nacsin oo ilaa nafsika naftaada cibaadatallahi oo haddaad tiraa cibaadadii baan ku shuqloonaya maalin kastaan soomayaa habeen kastaan salaad u taagnaan qur-aankaan maalin kasta dhammaynaya marka dambe malal baa naftii ku iman cajzi baa ku iman oo wixii ay macaansanaysay u xiisaysnayd baaba dhici karta inay nacdo ee naftaada adkayn iyo guluwiga daraaddeed naftaada ha ku nacsin cibaadada ilaahay fa ina almunbata waa ruuxan dee dhexda fadhiistay intuu raaxiladiisii markii hore socodkii kuba badiyey ay dhexda laba fadhiisatay laa ardan qadaca dhul muugoyn oo dee maqsuudkiisii ma gaadhin oo halkii u islaa ka tallow iyo dhulkii islaa gaadhi ma gaadhin walaa dahran abqa walaa abqaa dahran gaadiidna muu reebinoo macnuhu waxa weeyaan oo waxa weeye dee markii dambe qaybi masel baabay dee noqotay waana xadiiskan eh ruux hadduu raaxilo bal fuushan yahay gaadiidkiisii wuu iska fuushan yahay meeshana waa ku socdaa haddii uu bal matalan waqtiyadaa qaboobaa uu socdo oo raaxiladiisiina awqaadaha qaarkood uuna siiyo dee si ay u daaqdoo kale uu rarkii kaba dhigo oo uu istaana siiyo oo waqtiyadaas dee waxa weeyaan sida xadiidkii kuba sugnaa dee xaggan rawaaxay iyo qudwadii iyo wa shay-in min adulja taas laba yimaada sayrkiin iyo socodkiin iyo cibaadaadkiin taa adigu laba yimaado ruuxaasi wuxuu makansanayaa inuu maqsuudkiisii gaadho ee isagoo naftiisiina dhibin raaxiladiisiina aan dhibin ayuu muraadkiisii gaadhi laakiin hadduu isagoo meel dheer ku socda raaxiladiiba rarkii ka dhigi waayo isagiiba uu marna dejin waayo uu nasin waayo uu habeen iyo maalin isugu bixiyo socodkii marka dambe dhexday fadhiisan oo dee raaxiladiisii baaba markaa aan meel gaadhsiinayn markaa markay dhexda uu fadhiisiyo meel dhexa kuba go-doomana horta dhulna ma goyno maqsuudkiisii ma gaadhin weeye gaadiidna ma lama ma ma reeban oo gaadiidkiisna ma baaqi yeelinoo waa ka neefkiisiba dhexda ka fadhiistay oo isagoon muraadkiisii gaadhin ayaa neefkiisna dhexda kaba fadhiistay oo markaa bal waxa weeye almunbat waxay yidhaahaan ama almunbat alrajulu aladii inqudica bihi fii safari wacadibat raaxilatu waa ruuxa safarkiisii meeshuu ku socday gaari kari waaye raaxiladiisii cadab iyo cadal kuba yimi ama uu fadhiistay gaadiidkiisii kaas baa almunbata la yidhaha macnuuna waxa weeye uun waa laxalaysu diidaya in waxa weeyaan guluwi iyo tanaduci xag cibaado iyo xag daaca iyo umuurahanbo waayo ruux markaa meel ma gaadhayo dhexduu fadhiisanaya haddaba arrintaadu ha noqoto si waxa weeyaan dadaal laakiin dadaalkaasi yaanu keenin in naftaadii hadhow marka dambe iyo adigu waxa dee intay dhibi kuba timaado ay dhexda aad fadhiisato amood meelba gaadhi weyde si debacsan oo sahlan oo waqtiyadaa naftaadii inaad xadigeedii iyo raaxo aad siinayso taa hawshaadii kuba wadee laakiin waqtiyaan u kaa luminin weeye maqsuudku fa ina almunbata la ardan qadac dhul ma goyno ujeedadu maqsuudkiisii halka ku socday ma gaadhin walaa dahran abqaa walaa abqaa dahran gaadiidna ma reebin oo gaadiidkiisina markan uu daariyey waa kan dhexda fadhiistay wa qaala calayhi asalaamu nafsuka madiyatuka farfuq biha bal xagga hoose waxaa ku qoran lam ajidu taas oo lafdigan dee tatabucay oo maan helin lafdi saas ah oo lafdi ahaan oo xadiis marfuuca laakiin waxaa inoogu sugan waxa inagaga filanba oo halkan naftaadu waa gaadiidkaagiiye dee waa gaadiidkaagii weeye markuubkaagii weeye u dhimri weeye oo waxaanay qaadi karayn ha ku xambaarin baa macnuu yahay marka maxaa inagaga filan xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen cabdillahi ibnu camrin markuu doonay cibaado badan inuu laba yimaado habeenkii oo dhanna uu dee qur-aanka isagoo aqriyay salaadna tukanayay qur-aankuu dhammaynayay dee intii soo degtay markaas maalintii oo dhanna waa soomanaayo aabihii baa rasuulka ilaahi uga soo ashkatooday markaasaa muxuu ku yidhi fa ina lijasadika calayka xaqan macnaa waqtiyada qaarkood seexo ayaamaha qaarkood afur waayo jasadkaagu xaq buu kugu leeyahay bukhaari iyo muslim baa wariyay riwaayo labadooduba ay leeyihiinna wa ina linafsika calayka xaqan naftaada waxaa kugu korkaaga ugu sugnaaday xaqoo haddaad san yeesho sida xadiidka kuba yimi indhahaagu ay daciif iyo oo adigu dee waxa weeye ma wadig doontid waxyaalahan waxaa kaloo in bal kolley cumar ibnu cabdicasiisna hadal la mid ah waa iyadoo inankiisii cabdilmelikee dee isna zaahidkaa caabidka ahaa ee aabihii xataa ku dhiirinaya isagoo daalanba haddana inaanu seexanay bal hawshii uu waduu madaalimtii kala guro ninkaasi waanu ka hor dhintayba hadalla uu ugu jawaabayna way uguma sugnaydeen laakiin saxaabigii jaliilka abudarda ayaa iyadna sida shucabul iimaan kuba sugan maxaa hadalladiisii ka mid ahaa waana waxa laga yaabaana asalba inuu u noqdo oo in badan ba ay kolkol dhacdaa xadiis la rafcinayo rasuulka ilaahay loo rafcinayo oo rafcigaasi aanu dee jirin laakiin asalkiisu uu yahay kalaam saxaabiya uu yahayba bal markaa waxaa saxaabigaa hadalladiisii kaba mid ahaa sida shucabuliimaanba ku sugan ina nafsii madiyatii fain lam arfuq biha lam tabluqnii waa abudarda hadal la midiina kolle cumar bin cabdicasiis isagoo inankiisa cabdimalik ugu jawaabaya waa lahaa naftaydu waa isagoo maalin meel harhsanaya oo har galay oo dee naftii u yar nasinaya ayaa lagu lala hadlay markaasuu yidhi ina nafsii madiyatii naftaydu waa gaadiidkaygii anfuulaya i gaadhsiinayaba dee maqaasidayda fain lam arfuq biha haddaan u dhibrin waayo dee iyaduna kolkol aan nasin waayoon xadigeedii raaxo siin waayo lam tabluqni halkan ku jire halkan ku socdeen higsanaya ima gaadhsiinayso dhexday fadhiisan marka eg hadalkan imika xadiitaan inoogu soo naqliyay hadalka abidarda waa isla mid hadalka cumar bin cabdicasiisna isna san oo kaluun buu ahaa walow isagu dee jaanib kale adigu dee jaanibkii u ahaa isagoo maalintii oo dhan dee shaqaynayay oo hawshii khilaafada oo habeenkii oo dhan ba waqtiyo isri nasaa inankiisu haddana kiciye maxaa ku dhigay buu leeyahay sababto waxyaalo kale hawle ku sugayaan oo tuu leeyahy de ujeedadu haddaan haddana waqtiyada qaarkood samayn waayo de miyuu gaadhaya marka dambe waabu fadhiisan oo xanuunsan oo markaa arrini uma soconaysa weeyo bal waxaan leenahay lakiin xadiis ahaan oo marfuuc ahaan ma helina walaa budda lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbaye waxaa mahuuraan u ah min alhimati alcaaliyati fi lcilm ruuxu dadaal hal ahaadee laakiin waa inuu himo sare leeyahy hadduu markaa dadaalayo oo hamigiisu uu noqdo oo hamigiisu yahayba aad kitaabkan baratid oo aad ka baratid oo biriba aad iska dee magaalada aad intaa ku sheekhowdid uu yahay oo himadiisu ay gaaban tahay isaguna ma maqaam sare ma gaadho weeye inuu himo sare leeyahay oo ujeedadu maqaamka ugu sarreeye uu gaadhi karee la gaadho inuu leeyahy kaaba waad gaadhi kartaa uu higsanayo oo hamigiisu yahay halkaa sare inuu gaadho taa dadaalna uu leeyahay hamyadiisu aanay mid kooban oo hooseysa aanu ahayn oo wax yaroo liita un kuba qancaya taa himadaa sare waa inuu leeyahay fa ina almar'a shaksigu yadiiru waa duulayaa bihimmatihi himmadiisu ku duulayaa ka dayri sida dayrka haadka oo kaleo yadiiru bijanaaxay oo sida dayr daa'irkuba labadiisa janaax ugu duulo ayaa ruuxii shaksigana himmada sare ayaa ah waa tan dee dadaalka badan haddii ay hesho uu meel sare gaadhayo himmada sare uu wax weydigsanayo uu leeyahay halkaa aada gaadhin taasi waxay keenaysaa sacyigiisii iyo xirsigiisii waxaa iyo de taas iyo orodkii uu taa u ordaya si uu u gaadho ayaa badanaysa laakiin haddii himmadiisu ay kooban tahay dee xataa dadaal haba lahaadee inay wax weyn uu doonaya maba jirto wixii yaraa uu doonaya waa kaa ku qancaya oo markaa isaguna maqaam ma gaadhayo weeye himmadaas sare waa inuu yeesho qaala abudayib abudayib baa wuxuu yihi shalay casharkii kan ka horreeyeyna waa inoogu sugnayd laakiin waxaan idhi tarjamadiisa ayaan dib u soo naqlin doonaa mar kaleo abudayib taasunbuu soo naqliye kan horta waa nin shaaciro marka la eego waqtigiisii malaa ninkii ugu shaacirsanaa ah bal dahabi baa siyarkiisa wuxuu kaba cabira walaysa fi lcaalami axad fi lcaalami axadun ashcaru minhu aw ama mithluhu faqalil waa cibarka cibarka tarjamadiisa oo kitaabkiisan alcibar la yidhaaho oo wuxuu leeyahay caalamkaba kuma sugnaa nin ka shicir badan ee adigu nin lamidi waa yaryahay ee wuxuu leeyahy nin la yidhaaho isagaa abudayib ka shicir badan ma jirta waana ninkii ku shooroobay laqabkan ah almutanabbi ninkii nebinimada sheegtay taas waa macnuu yahay magaciisa axmed ibn alxusein ibn alxasan baa la yidhaha waa nin reer kuufa ayuu ahaa adigu kolley waa qarnigii afraad raggiisii isagoo dee malaa kontameeye ayaaba dhimashadiisu ay ahayd aada buu u shicir badnaayo shicirkiisaasna xikan badan ayaabuu lahaayo dee waxa weeya sifadii oo kale sharaxa ulaamiyat lcajab ku leeya oo kale mar uu tirinayo dadka uu yihi mid kasta meeshiisii maqaamkiisii ama wixiisaas buu ra'si iyo madax kuba yahayoo cid markaa hadhow halkaa ka riixdaa mabay iman isagaa halkaa uguba horeeya ayuu isaga muxuu soo dhigtaa waa abudayibi fi lxikami walamhaal xagga marka la eego shicirka xikmooyinka iyo amsaashayo waayo shiciro badan uu leeyahyba qaybo dee ama xikmo ah ama wax masel noqday buu binisiiyeyba taas wax kula midi maba jira yidhaahan waxaa la yidhaha adigu intii hore kolbuu dee nebinimo iyo sheegtay oo dee laba xidhay oo taas oo kale laakiin markii dambe wixii waa ka toobad keenay rag kala duwanna masar ha noqoto dowladdii buwahiyiintii ha noqoto meelo kala duwan baqdaad iyo ragga nimankii xamdaaniyiintii adigu meelo dhan buu tegay oo dee uu ammaantiisa uu ammaanaya iyaga iyo dee amahajgiisi iyo waxyaale xoolo badanna uu kuba helay mar dambe isagoo malaa kasoo socda dhinaca faris iyo adigu kollay kusoo socda baqdaad iyo adigu xaggaa kuba soo socda ayaa dhexda niman qudaacu duruq ahaa ayaa xoolana waa watay baa la kulmay oo dee kollay dagaalambaye isaga iyo inaanu dhalay iyo halkaas baa lagu dilay xoolihiina way kaba qaateen saddex boqol iyo afar iyo kontonkii hijirada ayay dhimashadiisu ayd ninkan abudayib ilmutanabi la yidhaha waa sanadii uu ibnu xibaan iyo uu dhintay ninkaas baa muxuu yidhi shicirkan oo kollay qasiiduu kaba mid ahaa على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم وحل على قدر أهل العزم وقصد كأذق يدين يد أذق أهل كيدا ددك وأهل كاي كل بقى يد قدر كود يمرتبط عند عزم ودينتو قارسي سيهي أي تأتي تماذا oo la gaadhaya alcazaa'imu waa waxyaalihii maqsuudka ahaa ee dee loo qastaye la doonayey kolba ruuxa himadiisu intay gaadhsiisan tahay ayaa dee waxaa iyaduna ay noqonaysaa wixii la gaadhayay jaanibkaas wa ta'tii way imanaysaayo almakaarimu waa makaarimtii calaa qadri alkiraami dadka deeqsiyada ama kiraamtee fiicfiicanba iyaduna kolba qadarkoodu intuu yahay ayaa wixii xasilayay ee makrumo ahaa uu isaguna imanaya oo la gaadhaya wa tacdumu way yaraanaysaayo fii may way weynaanaysaa baan ujeedaa fii cayni sagiiri ruuxii yaraa himadiisu gaabnayd weeye sagiirku maaha caruurnimo ee waa ruuxii himadiisu ay gaabnayd ishiisa waxaa ku weynaanaysaa sigaaruha sigaaru alcazaa'im oo umuuraha kuwooda yaryar oo ruuxa haddii himadiisu gaaban tahay ee wax yaroon weyneyn ayaa isaga la weynaanayay inay marka horeba himadiisaa gaabnayd watasquru way yaraan oo fii cayni alcadiimi kii isagu weynaa himada aada u sarrayso lahaa alcadaa'imi umuuro aada iyo aada u waaweyn oo dee howl badan uma baahan ayaa himadiisa dara yar weyn daraaddeed ayaa isaga la yaraanaysa o odhan karaa waxaan waan ka gudbi karaa kii isagu himadiisu gaabnaydna wax yar oo dee aan saa usii weyneyn ayuu kuba qancayaayo ama kana ku weynaanayo inuu la yimaado waxaan kaba gudbo ama uu waxaan gaadho ayaa isagii la weyn nehimadiisiibaa gaabane muhimku waxa weeye ruuxu inuu himo sare yeesho dadaalkiina yeesho marka wuxuu yidhi warasu waxa asaas u ah madax waxa u ah buu leeyahy fii taxsiil ashyaa ashyaada kollay guud ahaanba ashyaada taxsiilkeeda aljiddu walhimatu alcaliya waa dadaal iyo himo sare labada arrimood inuu ruuxu dadaal leeyahay wax weynna higsanayo meel weynle isleeya waad gaadhi kartaa halkaas oo waxa weeyaan waad gaadhi kartaaba uu leeyahay ama wixii dadkaasi ay la yimaadeen wax ka weyn baad samayn kartaa uu taalayo uu higsanayo weliba dadaalayana si uu gaadho labada arrimood baa ashyaadaba taxsiilkeeda asal u ah faman kaanat himmatuhu ruuxay himadiisu ahaatay xifda jamiici kutubi moxamed ibn alxasan waa misaal buu kooban buu soo naqlinayaa bal ujeeddadu waa himada caaliga ayuunbuu sheegayaa ruuxay himadiisu tahay inuu moxamed ibn alxasan ishaybani kutubtiisa dhammaanteedu wada xafido oo qolooyinka xanafiyadu ragga hore dee waa ninkii uu kutub badnaa oo dee abaa yuusufna kutubta isaga lagaba soo naqliyo sida kitaabka kharaajka iyo waa kutub kooban abaa xaniifana cilmigiisii bay soo naqliyeen laakiin dee fiq alabariyana waa tan imaka weli lahayo laakiin moxamed ibn alxasan kutubta laba baxday kutubu daahiri riwaaya markaa markii dambana raggii ka dambeeyey in badan sida jaamicu sagiirkiisa iyo jaamicu kabiirkiisa iyo siyarka weyn iyo waxyaalaha ay in badan sharxeen kutubtiisaasaa badnayd oo aada iyo aada u badnayd oo markii dambana dee kutubtii madhabka waxa weeyaan noqotayba asaaska u noqotay ahayd haddaba wuxuu leeyahy ruuxa himadiisu ay tahay kutubtaasoo badan oon yarayn inuu wada xafido isagu taa ku hamiyaya dadaal waqtarana bidalika hadday taasi umni un ay noqoto dee aljunuunu funuun baynu soo marray waa wuxuu ku tamaniyaya un laakiin camalkeedii aanu lahayn waqtarana uu la xidhiiyo bidalika himadaas sare uu isleeyahay halkaa gaad aljiddu dadaal iyo walmuwaadabatu fadaahiru sida daahirkii annahu yaxfadu aktaraha aw nisfaha inuu dhammaanteed xafidayo ama kala barhkeeda weeyo oo adigu ujeedadu hadduu bal haddaan kutubtaba iska dayno ruuxaa himadiisu ay tahay da kastaba haba lahaadee qur-aanka aada xafidid dadaalkeedina la yimaada dee waa gaadhayaa weeye laakiin arrintu haddii qur-aanka xifdigiisi uu la wenya uu la culusi islaya mala haddaad jus jus haddaad gaadho kaasi waa kugu filan yahay himadiisu ay jus inuu xafido noqoto dee waxay noqonaysaa wax kale ka badan ma gaadhi karo un taas weeyaan oo ujeeddadu kolba himada shaksigu intay tay ee dadaal la raaco ayaa dee ilaahayna subxaana wa tacaala uu waafajiyo ayay noqonaysaa maqaamka sare gaadhitaankiisu faama idaa kaanat lahu himmatun caliya eg waa labadan arrimood hadday kala hadhaan kollay dee meel waxa weye nuqsaan baa imanaysa wuxuu leeya haddii ruuxa himmo caaliyuu leeyo wax weyn buu higsanayaa laakiin walam yakun lahu jindun dadaal ma laha aw kaana lahu jindun amase dadaal baa u sugnaado ninku waa dadaalayaa walam takun lahu himmatun caliya laakiin waxaa buu isleeyahy kitaabkan iyo kan iyo kaa aqriso intaasaa kugu filaatuu leeyo himo sare ma laha falaa yaxsulu lahu uma xasilayo cilmun cilmi ila alqaliilu wax yar uun mooye kol haddaanay labadaasi selin وذكر الشيخ الأجل الإمام الأستاذ رضي الدين النيسابوري رحمه الله في كتاب مكارم الأخلاق هذا هو كتاب لي مكارم الأخلاق فاللي كتبته الفوائد البهية إن كتابك الجواهر المضية يونا لقب كيسان بيكوبا كافتوين بل ما يحددين وقتigiis dhimashadiisii od moodo laakiin qarnigii lixaad iyo qarnigii toddobaad madaxiisa inuu ahaa taariikh uma yeelin magaciisa xataa iskuma taagine inuu kutub leeyahay kan iyo dariiqo adigu ay yidhaaheen isagaa laga qaatay oo ah xagga marka leega khilaafkii ahlucilmiga iyo jaanibka jadalka oo malaa kitaab uu alifay weyn taas iyabay lahaayeen waa saaxibkeed eh laakiin wax weyn oo kaleo tarjamo saasa oo xataa tasmiyadiisa iyo waqtigii uu dhintay iyo taas maan helin horta dee waa labada kitaabo khaasatan marka wuxuu ku yidhi ana dalqarnayni dalqarnayn waa dee ninkan dulqarnayn la yidhaha qisadiisu qur-aanka suuratukafi inoogu sugan tahay lama araada mana aha iskender almaqduni ninkan la yidhaahane reer rome ama maqduniga ahaa ma ahe iskenderisna la yidhaha lama araada markuu doonay an yusaafira inuu safro liyastawliya cala almashriqi waalmaqribi si uu dee waa tan qisadiisa iyo socodkiisaas iyo bari iyo galbeed iyo maabayna dee waxa weeyaan halkii sadafayn markaa uu gaadho yaajuuj iyo maajuuj uu xidhay qisadu waata qur-aanka inooguma sugan markuu doonay dhulkaa inuu qabsado ayuu shaawara alxukamaa fii dalika dadkii xukamada ahaa ayuu la tashaday wa qaala wuxuu yihi kayfa usaafiru lihada alqadri min almulki ujeeddadu waa nin saalixa buu leeyahay waxani waa adduunyo dhammaanaysa qadarkani waa wax kooban unbuu leeyahay bari iyo galbeed in la qabsado safarka mam may mudan iseebaan qadarkaa kooban aan ugu safrayaayo waxaa dee hamigaygu taa u noqonaya fa in addunya qaliilatu faniya adduunyadu waa wax yar oo dhammaanaysa wa mulku dunya amrun xaqiirun adigu waa dee sidaasaa la yidhi oo imaka inay sanad looma helayo lagu sugo inuu yidhi inaanu odhane bal waa wixii dee ay qolooyinkaasi soo naqliyeen adduunyada mulkigeedna waa shay xaqiira falaysa hada min culuwi lhima himo sarraynteed taasi ka mid maaha dee waqtiyadeennana culimada qaar ururiyey ama dadkeenan mucaasiriinta himadan alhima alcaaliya ama culuwulhima oo kutub dhan kaba qoray ama dee waxa uu fara badan kaba ururiyey oo kutubtaasna waa kutub xaafize ah ruuxa umuurahan dee himadii sare waxa ay tahay iyo na way u cadaynaysaa waanay ku dhiirinaysaa bal taasna way fiicantah kutubta ama culuwulhima iyo alhima alcaali bal waxyaalihii mawduuca lagaba qoray oo barhkood dee ay roon yihiin ba aada u roon roon yihiin taas inuu ruuxu idilaac u yeeshaana waa muhimba waayo u xaafiso isaga umuurahan ku dhiirinayso bal dee markaa dhici karta naftiisii inay yar kiciso dadaalna u kordhiso haddaba wuxuu leeyahay arrinta caynkaasee adduunye dhammaanaysa in loo safraa himadii sare ka mid maaha fa qaala alxukamaa waxay idhaheen saafir safar liyaxsula laka mulku dunya walaakhira dee arrintan sharcigii ilaahay baa wad faafinaysaayo dadkiibaa diin gaadhsiin iyo xaqii gaadhsiin oo halkaa aakhira kugu darsamaya si mulkiga adduunya mulkiga aakhiraba kugu xasilo oo hamigaagu ham yaanu noqonin waxaana eegine laakiin maxaa ka ratibmaya mulkigii aakhira kaaga ratibmaye qaala markaasuu yidhi hada axsan haddaa markaa himada caynkaasi ama niyadaasi way fiicantay ujeedadu waxa weeye halkan ama ha sugnaata ama yaanay sugnaani ruuxu inuu himo sare leeyahay wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam in allaha tacaala yuxibu macaaliya alumuuri wayakrahu safsaafaha xadiidka bal ciddii warisay iyo kutubta qaarkood xagga hoose waa kuwa idinku sugan qolooyinkii saxiix yeelayna xaggaa hoose iyo meeshay ku saxiix yeeleen xagga hoose idinkuba sugan tahay ilaahay wuxuu jeceliyay umuurta teeda sarraysa hadday akhlaaq tahay iyo hadday acmaal tahay iyo waxyaalaha iyo khisaasha aada iyo aada u sarraysa taas buu jecel yahay wayakrahu waana nacaya safsaafaha safsaaf waa safsaaf shay waa alradi alxaqiir waa akhlaaqda liidata acmaasha liidata waxyaalaha hooseeya ee xaqiranee liita taasna ilaahay waa karhaya waa nacaya waqiila waxaa kaloo la yidhi falaa tacjal biamrika wastadimhu famaa sallaa casaaka ka mustadiimi walow beyt yahay nin horena yidhi laakiin maa sallaa casaaka ka mustadiimin mathal buu noqdo kutubtan amhaasha carbeed ururisa sida majmacu lamhaalka maydaani oo kale iyo waxa weeyaan matal ahaan bay usoo naqliyaan walow arrinku beydka ahaa dee waa beyd xikmo kulansaday xikmadii baa deeta waxay noqotay mathal iyo mahmaahba iskaba noqotay inta dambe falaa tacjal biamrika amarkaaga ha ku degdegin laakiin wastadimhu ha ka hadhin ee waxa weeyaan waa ta'ana fiihi horta taas si dee rifqi leh oo aada wakti kastaba la imanayso cibaadada maxaa layna yidhaha isugu badanina waa wixiibaa kuu soconayo markastaad la imanaysa haddaad weynaato iyo haddii hawlo kale kula soo daristaba intaas waa waxaad wadan karto ajriga kama go-ayo haddaba in amarkaagii ha ku degdegin macnaa bal ta'ana fiihi weeye ta'an iyo kaadsiinyo iyo taas ulaba kaalay laakiin wastadimhu macnaa waxa dalab daa'im weeye oo dee had iyo goor muwadabadii weeye tan adigoo ta'anina laba imanaya marka xaajadaadii waad gaadhaysaa wey famaa sallaa casaaka ka mustadiimin famaa sallaa ma gubo oo casaaka u shaada dee isagoo uga jeeda inuu taqwiimiyo markan dabka lagu deerinayo ama lagu yar gubayo u shiiqayo si loo toosiyo ka mustadiimin waa ka shaksin mustadiimi weeye waa sida shaksi qaradkiisu yahay waxaan toosnayn inay daa'imto ama waxaan u sugnaado horta salla alcasa luqada carbeed marka la yidhaha salla waa tan dee imika waxa weeyaan in ay qur'aan dee tasriyadu iyo inuu waxa weeya naar ruuxu gelayo kuba gubanaya alfaado saasoo ficilkani qur-aankiyaba aynooguma sugan yihiin salla alcasa haddii la yidhaaho macnaa waxa weeye layanaha binnaar waa ushii dee kaba soo qaad qallooc yar lahayd een dee sidaa lagu toosin karaynee dabka lagu yar gubayay ama lagu diirinayay si ay u toosto oo kale taas baa la yidhaahaa salla alcasa binaar macnaha waa layanaha binnaari waqawamaha wuxuu ku jidciyey dadkii oo dee waxwey intuu kuba gubay si dee taquumkeeda iyo toosinteedu ay ugu toosnaato ugu fudaato macnuhuna waxa weeye makaalkan istidaamada iyo taasoo kale waxaa looga jeedaa khayru wasaa'ili taqwiim ilmucmaj bal wax qalloocan toosintiisa la toosiyo dariiqyada loo maro ta ugu mudan ama wax faasidah islaaxintiisa iyo hagaajintiisa bal waxa weya dariiqa loo maro waxa ugu mudan maxay tahay alistidaamatu walistibraar wixii inuu noqdo maaha wax marar dhacay waa wixii faasidkaa baad sideeda hagaaje in islaaxaasi had iyo goorkaa daa'imkaa uu yahay ujeedadiisu dawaam kaleh oo markaa baydku wuxuu kulansanayaa uun ruuxuu acmaashii uu laba imanayay bal ta'ani iyo si kaadsiinya leh oo uu had iyo goor laba iman karo iyo istimraariyaha isugu daro taas baa wixii uu markaa faasidkaana uu ku hagaajin karaa wixii qalloocnaana uu ku toosin karaa muraadkiisina uu ku gaari karaa sallal casana macnuu waa taas weeyaan oo de waa markaas wixii la toosinaye delaantii iyo ama ushii iyo ama de wixii laisleeyahay dee la toosinayo kale dabkii lagu jilciyo si uu yar tooso qaala abu xaniifata liabi yuusuf abu xaniifa wuxuu ku yidhi abaa yuusuf abaa yuusufna kolley maxamed ibnu xasan marar baynu soo maray abu xaniifa tacriif uma baahno nucmaan ibnu saabit abaa yuusufna waa ninka labaad ama waa ninka dee labaad ee madhabka marka la eego oo markay madhabkaasi la sheegayana ashaykhaan hadday yidhaahaan madhab xanafiyana la joogo maxamed ibn xasan iyo abaa yuusuf alqaadi buu kuba dhacaa madhabka shaafici oo kale ashaykhaan hadday yidhaahaan waaba kan oo dee labadan khaasatan mutaakhiriintu nawow iyo raafici buu noqdaa dee xadiidkana waa tan ashaykhaan bukhaari iyo muslim haddii kutubta taariikhda iyo waxyaalahaas ama siyar iyo la joogana ashaykhaan dee waa cumar abubakar iyo cumar buu noqdaa waa saxaabada bal markaa waxa weeyaan abaa yuusuf horta waa ninka labaad ee xagga madhabka magaciisa waxaa la yidhaahaa yacquub ibnu ibraahim ibnu xabiib koley saxaabi ibnu xaftar baaba dee abtirsiinta uu kuba gala ansaar ahaa ama dee mdee kolley xulafada ansaareed ahaa buu kuba gala abtirsiinta waa nin ansaara reer kuufaad imaam abaa xaniifana saaxibkii ahaa qaadibuu u noqday saddex khaliifo oo isdaba markaasoo waa khulafaa bani alcabaas oo mahdi iyo haadi iyo haaruun urashiid saddexdaasba wuxuu u noqday qaadi nin la baxa ama lagu magacaabo qaadi alqudaatna fi lislaam waa ninka ugu horreeyey oo nin qaadi alqudaat la yidhaaho waxa ugu horreeyey abaa yuusufkan imaka anayna kaasaa magacaas intii hore dee qaadi iyo waa jireen qudaad ka horreeye way jireen waayo dee isagii baqdaad iyo khilaafadii qaadigeedii ma aha qudaada kale bilaada islaamkana isagaa magacaabi jiray isagay wada hoos imanayeen watan baa qaadi lqudaat la yidhi boqol iyo labiyo siddeetankii hijrada ayuu dhinto dee waa ninkaa faqiiha weyn kolley akhbaare uu leeyo kalena way noo dambeeyaan haddaba abaa xaniifa abaa yuusuf kuba yidhi kunta bariidan waxaad ahayd nin fahmo daranba beriid baad ahayde fa akhrajadka waa kan imaam noqday faqiiha bimacna alkalima ama dabaqada koowaad ee fuqahada ee mujtahidiinta waayo raggan isagii maxamed ibnu xasanba mujtahidiin bay ahayno waxyaalo badan oy kaga baydheen abaa xaniifaa jirto dee madhabkiina riwaayo u ah markaas iyagaana dee markaa kollay si uu qabay abaa xaniifana ka baydhay iyagoo daliil haba eegeen faakhrajadka waxaa ku soo saartay buu leeyahy waxa faqiih kaa dhigtay martabada kusoo gaadhisay almuwadabatu muwadaba ujeedadu waad ha ka hadhi weyday darsigii badnaa iyo takraarkii iyo muwaadabadii ayaa ruuxan kaa soo saarto dee markii hore aabihii baabu dukaan u hayo deetu haddana ka yimaadaa xalqada yimaadaayo markaas aabihiina malaha hadal ay kaba yimaadeenoo aba xadiifa markii dambe kolba wax buu siin jiray uu odhan jiray xalqada laazimo dee waa kii maqaamkaa markaa dambe sarena gaadhay hadalkii intaasi ku dhan yahay tani waa hadal saaxib alkitaab uu leeyahy wa iyaaka waxaad iska jirtaa shaksi yahow daalibkiiow walkasala iska ilaali wahsi fa inahu shu'mun wahsigu waa saancad waa wax khayr daran shumi waa balaaye iyo saancad weeye wa aafatun cadiima wahsiguna guud ahaan waa guud ahaanba wahsi waa aafo weyn weeye qaala shaykhu limaamu abu nasrin asafaaru alansaariyu raxmatullahi raximahu llahu tacaala maalin kitaabka xaggiisii hore nin kale ayaynu kusoo maray oo isaguna safaar laqabka lahaa laqabkana waatan soo sheegno ninka weelalkan sufriga ah waa dee naxaasti iyo waxyaalaha iibiya ayaa ama dee jaandig iyo waxyaalahaas ayay safaar odhanayeen laakiin waa usro dhanoo nin uu mar ina soo yidhi kolley waxay ku qorneen waa safxada shan iyo tobanka oo ah qiwaamuddiin xamed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil asafaar alansaariyu asafaar alansaari cibaaradu taas bay ahayd oo laakiin isaga sheekhyadiisiia oo ninkan kitaabkale sheekhyadiisiia ayaynu soo marro aynu sheegaynayna qoys isaga iyo aabihii iyo awowgu iyo waa qoys markaa kolley beyta ahli cilmi beyta cilmi wazuhdin buu ahaa taas baynu soo nidhi markaa ninkani ninkii hore maaha laakiin ninkaas buu aabihii awow u yahay waa taa aan lahayn waa qoys cilmi weeye oo ninkaas iyo aabihii iyo awowgi iyo awowgiisii labaad weeye makaniyo aabihiibu awow u noqonaya ayaa muxuu yidhi magaciisana waxaa la yidhaha axmed ibnu isxaaq ibnu shiis baa la yidhaha ibnu nasr axmed ibnu isxaaq baa magaciisa la yidhaha kolleynoo xanfilayaan waa qarnigii afraadna qayb waa ka noolaa la arkaa qarnigii shanaadna inu soo gaadho dee ragga tarjameeye ama kaba hadla waxaa kaba mid a xaakim iyo walow isagu bilaada markii dambe uu ka yimi maka iyo yimi oo la yidhaha daif buu kuba dhintay haddana bidabdi sanadu dhintay iskuma taagin ama ma daalac ma arag eh laakiin waxa weeyaan horta xaakim iyo raggaasi way la kulmeenoo way ammaaneenoo xaakimna afar boqol iyo shantii hijrada ayuu dhintay marka waa qarnigii afraad inuu dadkiisii ahaa bal qarnigii shanaad hadduu wax ka soo gaadhayna dee waxwaa ku yeelan karaabeen ninkaasaa muxuu yihi yaa nafsi yaa nafsi laa turki can ilcamali في البر والعدل والإحسان في مهل فكل ذي عمل في الخير مقترض وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل يا نفسي يا نفسي كل وحويان سينت وينو كسر سنتهي يأدي مركز أصل قوحة يا نفسي يأدي مبابا دعدو كل دي واللغة أهم وحياله نحو أهم بنانان جريت أسبا كسرة يأدى سينو تلمامي سا نفتيديي نفتيديي laa turkii can alcamali kollay kha'dan xarakadeedan kasrada ahayd oo la maday oo la jiiday ishbaacii bay ya-dani kaba dhalatay sababta waxa weye ficilkii waa dee laadu waa laa naahiya ficilkuna waa ficil muctala marka waxay yidhi in xarf dee lagu jasmiyo xadfu xarfi lcila ee marka waxaan leenahay xarfu cillahan walow luqaadka carbeeda barhkood taaka laga helayo san oo kale kuba yimaado iyadoo xaaladu tan tahay haddana waxaama leeminay waa ishbaaca malaa wasnigu keenay uune laa turki macnaha turkina waa hadabcin oo hawaahsan weeye can ilcamali camalkii haka waahsan fi lbiri walcadli walixsaani waa xaala kawnika xaala kawnikii mutasifatan xaal aad ku sifaysantahay weliba biri iyo cadli cadaale iyo ixsaan fii mahalin welibana aada ku sugantahay kaadsinya rifqi iyo ta'ani si aad muraadkaagii u gaadho oonad isku badinay naftaadii waxaanay qaadi karayn aanad ku kalifahayne fii mahal weeye waa ta'an iyo rifqi waa ta aynu soo maray fa kullu dii macnawahsiga iska ilaaliyin weeye fa kullu dii camalin ruux kastoo camal u saaxiibay muqtabadun fi lkhayr marka uu camalkiisaasi khayr iyo waa ruux la kanto oo lagu tamaniyo camalkiisaasoo kaloo la jeclaysto wa fii balaa-in wa shubni wa kullu dii kasarin bal kii khayrka camalka ku jiray bal matalan khaasatan camalkaa khayrka waa kaa ruuxa muqtabadka ah ee dee waxa weeyaan muqtabadna bimacnaa waa tii kibdadii laa xasada ilaa fitnatayni xadiidkaa kibdadii kuba timi oo kale waa la kamanayaayo ujeedadu camalkiisan oo kalea lagu tamaniyaya la jeclaysanaya oo ruuxaa dad kale masel buu u noqonaya laakiin wa kullu dii kasarin mid kasta oo wahsi u saaxiibi wahsi cilmi wahsi daaco wahsi taasoo kale camal dee ina ruuxii waa u baahan yahay xataa camalkiisi adduunye fii balaayin wa shumi kaasi balaayo iyo saancad iyo shumi ayuu kuba sugan yahayba weye qaala lmusanifu labadan bayd baan ku raacinayna cashirkan waan joojin musanifka ale waa sheekhan kitaabka le waqad ittafaqa lii fi hada almacnaa anigana nadmi ayaa ii xasilay oo ii waafaqay macnahan ah kasalkii in dadkii loogaba digo oo ujeedadu anigana waxa ii xasilay oo aan nadmiyey waxa weeyaan arrinkan wax ku tacalluqsan oo waatan oo waxaan yidhi buu ihi dacii nafsii takaasula watawaanii wailaa fahbutii fi dalhawaani falam ara lilkusaala alxada yucdi siwa nadamin waxirmaani alamaani dacii ka tag nafsii naftaydiyey atakaasula wahsiga iyo watawaani waa isla midu halka tawaani waa ataakhur can shay wixii oo laga dib dhaco wailaa haddaad taa ka tegi weydo fahbutii ku sugnow fii dalhawaani ismishaaran kaba dhigayna walow shaarixun uu kaba dhigay asmaa lkhamsiya uu leeyahay halkan dee waa luqadii ay ahayd luqat alqasri oo ah in alifta la laazimiyo saddexda xaalaba ayay waafaqsanaanaysaa nuso kalena uu soo naqliyo fi diidan markaasoo asalkii markaa waafaqsan ama si dee luqadii la icraabi jiray xuruufta markaa kuba timi ee waxaa leni fi dalhawaani fi hada lhawaani waa dullinimadan iyo hawaankanun iskaga sugno markaa dee ujeedadu cizi iyo sharaf ma yeelanaysid haddaad takaasulkaa kuba jirte iskaga jir markaa waxaas hawaanka falam ara uma arag lilkusaala waa dee kasiran jamaciisii waa kuwaa wahsanaya alxada nasiibkii iyo xadigii yucdi inuu siinayo siwaa nadamin murugo iyo waxirmaani lamaani wixii amaanidoodii ahayd ay higsanayeen ay doonayeen inay ka qadaan ay ka hoogaan iyo murugo wixii kaba lumay iyo waktigay dayaceen iyo waxa ay ka murugoodaan mooye wax kale oo ayduay taa ka helayaan ama ay ka kasbanayaan umaan arag buu yihi waqiila wallahu subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixm